bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qal الإmam أbu عiسى التirmidiy raximh اllah taعalى bab ma jaءa satkun fitnaة kaqiطc الlyl الmظlm baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay jaa-a ku yimid satakunu waxaa ahaan doonto fitnatun fitna ayaa ahaan doonto oo la heli doonaa dhici doonto ka qiطaci leyli اlmudlimi habeenka gabaladiisa mugdiga mugdi mugdiga waxgeliyo oo kale ah satakunu bimacnaa satuujadu ama sataqacu waay waa taamo waaye satakunu fitnatun sataqacu fitnatun ayaa dhici doonto ka qiطaci leyli اlmudlim habeenka goboladiisa oo kale ah almudlim ee mugdi gelinayo marka habeenka gaboladiisa gabalba gabalka uu ka dambeeyo waa kasii mugdi badan yahay fitna marka midba midda ay ka dambaysa ka mugdi badan ayaa dhici doonta wixii ku yimid waay qaala xadaanaa qutaybatu qala xadaanaa cabdاlcaزiiz bn mxamed wahuwa daraawardiyu can اlcalaaء bn cabdالraxman can abihi can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wali waslama qaal nabigu waxa uu yihi baadiruu biاlacmaali acmaasha la degdega fitanan wuquuca fitanin fitnooyin dhiciddooda kala degdega ka qiطaci leyli اlmudlimi habeenka wax mugdi gelinayo gabaladiisoo kale ah yusbixu rajulu qofku wuu soo waaberiisanayaa mu'minan isagoo mu'mina wayumsii waa galabaysanayaa kaafiran isagoo gaal ah wayumsii waa galab gelayaa mu'minan isagoo mu'mina wayusbixu waa subax gelayaa kaafiran isagoo gaal ah yabiicu diinahu diinkiisii ayuu iibinayaa bicaradin min addunyaa dhaldhalaal adduunye ayuu ku iibinayaa diinkiisa qaala alimaam abu ciisa hada xadiidun xasanu saxiix ayb xadiidkii tarjamada waa ismudaabaqadooda waa daahir wuxuuna nabigu leeyahy sal ly slam baadiruu bilacmaali fitanan acmaasha la degdega maxaa kala degdegaysaana wuquuca fitanin fitnooyin dhiciddeeda kala degdega oo intaynan fitan dhicin acmaal badan samaysta oo dadaala oo leanna markay fitnadu dhacdo qofka inuu acmaal sameeya waa ku adkaanaysa walidaalika acmaasha waqtiga fitnada la sameeyo waxaa lagu tilmaamay ajar waaweyn inay leedahay oo waxaa la yidhi cibaadatun fi lharji ka hijratin ilaya cibaado waqtiga dadku isdilaayo muslimku isku maqan yihiin uun cibaadada dhacdaa waxay la mid tahay hijro aniga la iisoo hijrooday oo kale ayuu yidhi nabiga sala allahu calayh waali wasalam leanna dadka qalbigooda ma joogo fitnadana nebigu wuxuu ku tilmaamaa fitnatun camyaau wa fitnatun sammaa-u fitno indhala iyo mid dhagala culimada marka waxay yidhaahdaan waa indhala adahay macnaheedu waxay tahay qofkeeday indha tiraysaa waa dhagala adahayna macnaheeda qofkeeda ayaa ay dhaga tiraysaa marka qalbigiina wax ma fahmaayo sida uu wax u fahmi jiray ayaamaha aysan fitnada jirin markay fitnada jirto wax uma fahmaayo sidaas oo kale waqtiga aynan fitnada jirin sida xaqa loo arkana markay fitnada jirto looma arkaayo marka intaynan waxyaabahaas imaanin acmaashii la dadaalaw ayb waxaana ku tusaa qalbigu inuu isbedelayo xadiidku waxa uu yidhi yusbixu rajulu mu'minan wayumsi kaafiran wuxuu tilmaamay arrin weyn qofku inuu taqalub iyo isbedel aad u weyn baa ku dhacayo oo isagoo mu'minu waa beriisanayaa galabtiina gabalku wuxuu u dhacayaa isagoo gaal ah mu'minnimo iyo gaalnimo maxaa u dhexeeya wax aad u weyn baa u dhexeeya subax iyo galabna saacadaha u dhexeeya maxay la egyihiin wax aad u yar waay muddo aad u gaaban baa qofku qalbigiisu isbedelayo wax uu aqoon jiray uu inkirayaa wixii uu aaminsanaa uu aqoon jirayba wuxuu ku inkirayaa saacado ayb tafsiir kalena waa imaan doonaa waxa loo jeedo mu'minan iyo kaafiranta oo tirmidi laftiisaa keenaya asbaabta xadiidku waxaa kaloo tilmaamay fitnadu ay ku dhacayso asbaabtaasina wuxuu ku tilmaamay inay tahay yabiicu diinahu bicaradi min addunyaa adduunyadaa dadka la weynaanayso diinkooda qaaliga ahi waxay ku gadayaan marka adduunyo dhaldhalaalkeeda qala xadaanaa suweyd bnu nasrin qala ahbarana cabd llahi bn lmubaarak qala akhbaranaa macmaru can الzuhriyi can hindin bint اlxaariث wa hiya alfiraasiya hiqat rawaa laha اlbukhaariyu wاlarbaca can umi salamata ana الnabiya slى اllahu alayh wali waslama nabiga istayqada leylatan habeen ayuu toosay faqaala wuxuu yihi subxaana allah waa tacajub ayuu u dhahayaa la yaab yani subxaana allah allah nasahane maadaa unzila leylata maxaa la dejiyey cawadan alla cawadan maxaa la dejiyey min alfitnati oo fitna ah alla weynaa yacni waxaa la dejiyey oo fitn fitna ah cawadan maadaa unzila min alkhazaa'ini alla maxaa la dejiyey oo khasaa-in adduunya ah marka adduunyadii iyo fitnadii waa wada socdaan marka fitno badanna waa la keenay cawada waa la soo dejiyey adduunyo badanna waa la keenay oo adduunyadii iyo fitnadii waa isgarab socdaan man yuuqidu yaa toosinaya oo kicinayo sawaaxiba alxujuraati qolalka kuwa u saaxiibka ah naagaha qolalka jiifo xaasaskiisa ujeedaa nebiga kuwa qolalka jiifo yaa toosinayo say u cibaadaystaan macnaha yaa ruba kaasiyatin mid yacni asturan badanaa fi dunyaa adduunyada dhexdeeda caariyatin fi laakhirati aakhirana qaawan oo daacadii iyo acmaashii ka qaawan markaa nebigu wuxuu leeya ani ha isku kay hallaynina oo rasuulkii baa idin qabood xaasaskiisii tihiin ha isku hallayninoo qofkii aan cibaado la imaanin aakhira waa qaawan yahay ayb macnahaasuu marka u tilmaamaya marka uu leeyahay maada unzila leylata min alfitnati maada unzila min alkhazaa'ina labada inay isbarbar socdaan qala hada xadiidu صaxiix qala xadaثna qutaybatu qala xadaثna layth bnu sacdi can yaziid bni abi xabiibi can sacdi bni sinaani can anas bni maliki can rasuuli اllahi sal ly slama qaal nabigu waxau yihi takunu bayna yaday الsaacati saacadda horteed waxaa ahaanaysa oo jirayo dhacayo fitanun fitno ka qiطaci leyli اlmudlim habeenka gabaladiisa wax mugdi gelinayo habeenka yacni ashyaada mugdi ka dhigaya mugdi gelinayo gabaladiisa oo kale ah yusbixu rajulu fiiha mu'minan qofku wuxuu ku waabariisanayaa dhexdeeda isagoo mu'mina wayumsi kaafiran wuxuu galabaysanayaa isagoo gaal ah wayumsi mu'minan wayusbixu kaafiran yabiicu aqwaamun dad way iibinayaan diinahum diinkooday iibinayaan bicaradin min addunyaa dhaldhalaal adduunyo ayay ku iibinayaan dhaldhalaalka adduunyadu maalow noqon karaa wuxuu noqon karaa jaah iyo sharaf qofku inuu sharaf raadiyo isaga un la dhagaysto bes ayuu wuxuu ku raadinayaa marka diintiisii buu gadayaa wuxuuna rabaa inuu helo maal ama jaah labadaas marka jaaha sharafka iyo maalkana waa labada nabigu yidhi sal ll ly slam qofka diintiisu aaday weerar ugu yihiin maadi'baani jaa'icaani ursilaa fii hanamin biafsada laha min xirsi lmar'i cala almaali wa sharafi lidiinihi ayuu keeni doonaa laba iyey oo baahan oo ari lagu sii daayey sida ay arigaa u fasaadinayaan waxaa ka daran qofka yacni maalka iyo sharaf jacaylka qofka diintiisu say u fasaadinayaan yacni aniga un aan yeesho kelimadda sare oo aniga hallay maqlo keligay hallay adeeco aniga un aan ahaado dadka hayga yani sharaf aniga un aan yani ha ii yeelaan macnahaasoo dhan baa soo gelaya meesha qaala wafi lbaabi can abi hurayrata wa jundubin wanucmaan bni bashiir waabi muusa qala hada xadiidu gariibu min hada lwajhi qala xadaana salix bnu cabdillaahi qala xadaana jacfar bnu sulaymaan can hishaamin can اlxasan qaala xasanulbasri ayaa fasiraya marka xadiidka kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray fii hada alxadiidi xadiidkan yusbixu rajulu mu'minan qofku wuxuu waa beriisanayaa isagoo mu'min ah wayumsii kaafiran wuxuu galabaysanayaa isagoo gaal ah wayumsii mu'minan wuxuu galabaysanayaa isagoo mu'min ah wayusbixu kaafiran wuxuu waagu u beryayaa isagoo gaal ah qaala wuxuu yidhi xasan yusbixu waa waa beriisanayaa muxariman isagoo iska xarimaayo oo xaaraan u arko lidami akhiihi walaalkiisa muslimka dhiiggiisa wa cirdihi sharafkiisa iyo wamaalihi maalkiisa wa yumsii gabalkaa u dhacayo mustaxilan lahu isagoo xalaashanaya intaas ayb markaa mu'minantii iyo kaafirantii buu macno ku fasirayaa waxaa laga wadaa buu leeyahay subaxdiina waa mu'min qofka walaalkiisa ee muslimkaa dhiiggiisu waa iska xarimayaayo xaaraana u arkaa galabtii marka la gaarana waa gaal maxaa laga wadaa dhiigga walaalkiisa u bannaysanayaa oo u ordaya ee uu leeyahay waa ii bannaan tahay inaan dilo waa ii bannaan tahay xoolihiisa inaan qaato waa ii bannaan tahay inaan xanto ama cirdigiisa aan galo ayuu leeyahay ayb macnahaasuu marka ku macneeyey ayb waana macno fitnada la lamaansan oo la socdo leanna waqtiga fitnada dadku waa islaayaa inta islaaynaysana mid kastaa ka kale waa bannaysanaa dhiiggiisa oo waxau u arkaa inuu u bannaan yahay leanna fitnadu nooc shubha ah ayaa ku jirto iyada dadka la dilaayo ama dilka dadka muslimiintu ay isdilayaan laba nooc waay midna waa shahwo iska maxdi ah oo qofkaani inuu dhiigga muslimka xaaraan ka yahay isagoo ogba wax dilayaa si uu ama maal uga qaato ama uu wax un uga helo ama uu uga aargoosto iyo wax lamida u dilayaa kaas isaga marka xaaraan inuu yahay qofka isagoo og bau samaynayaa nooca labaadna waxa uu yahay waa mid shubha ay la socoto wuxuuba u haystaa inuu bannaan yahay labadoodana waxaa daran mid ka dambe kan hore ile hal jiha ayuu dembi ka galay kana laba jihow ka galo ninkiina waa dilay istixlaalna waa sameeyey oo diintii allow marka yacni been ka sheegaya oo uu istixlaalaya wax lamida uu ku samaynaya ee waana midii nimankii cali bn abi aalib dilay ninkii dilay cali bn abi aalib cabdiraxmaan ibni muljam cali markuu dilaayay wuxuu u dilayay inuu alle ugu dhawaado ayuu u dilayay cimraan bnu xitaan ninkii la dhahayo khaarijigana waa kii ammaanay oo gabay ku ammaanay oo dhahayo darbadii cali lagu dhuftay waa mid ilaahay loogu dhawaaday oo rabbulcaalamiin rido looga raadsaday ayuu yidhi haddii marka dadkii alle jannada nebiga oo yacni dadkii jannada loogu bishaareeyey dilkooda haddii ay dad ku bannaysteen maalan sidaas iyo shubhooyin ay ku bannaysteen ee dad ka sokeeya min baabi owlaa inay ku dhex badanaysa midaas oo kale ayb waa middaa marka midda uu xasanulbasri uu ku fasirayo fitnada calaamaadkeedana waxaa ka mid a qofku inuu wax u fiirsado ma jecla oo qofku marka uu degan yahay waxa la sheego waa iska hubiyaa xataa xoogaa intuu maskaxdiisa dib ugu laabto oo bal isagu istuhmo yacni meesha ugu horeysaa waa qofku inuu istuhmo walidalika sahlu bnu xunayf wuxuu dhihi jiray ayuha nnaas itahimuu ra'yakum wardadow idinka ra'yigiina tuhma nin walbaa ra'yigiisa ha tuhmo waxaan is arkaynay buu yidhi maalintii ninkii abu jandal ma yowma abi jandal oo maalintii nebigu heshiiska uu la galay quraysh ee ninkii anaga naga yimaado adiga kuu soo gala waad soo celinee la yidhi heshiiskii oon weli la dhammaynin baa abujandal oo xirxiran katiinada ku xiran muslimiinta isku soo dhex tuuray rasuulka yidhi war ii daaya ninkan heshiiskii weli ma saxiixine kan bal horta ii daaya wixii ka dambeeyo maya haddii kale waa ka baxaynaa bay dhaheen waa celiyey nebiga sal alla ly slam waa celiyey marka wuxuu yidhi maalintaas innaga ra'yigeenna waxay nala ahayd arrintaas iyadaa arrin aan la qaadan karin laakiin wuxuu leeyahay nasri iyo wanaag baa ka dambeeyey maadaama waxyi ay ahayd maadaama ay waxyi ahayd marka waxyiga iyo ra'yiga yaa la tuhmaana ra'yiga in la tuhmo waayo adiga waxbaa kula fiican waxa kula muuqdo waxaasi waa inaad horta tuhun ay geli karaan tuhunku marka wuxuu keenayaa taxqiiq wixii in la hubiyo laakiin fitnada calaamadeeda waxay tahay tuhun dhanba maba rababa qofka war waxaan ra'yigaani bal dib ha loogu laabto waxaan see dib loogu laabanaa buu leeyahay xaq aan biyo ka biyo kama dhibcaan buu u arkaa mana saasna ma fiicno ayb wayumsii muxarima lidami akhiihi wacirdihi wamaalihi wayusbixu mustaxila lahu qala xadaana alxasan bnu caliyin alkhalaal qala xadaana yaziid bnu haaruun qala akbarana shucbatu can simaaki bni xarbin can calqamata bni wa'il bni xujirin can abiihi qaala samictu rasuula اllahi sal l slama nabigaan maqlay buu yihi warajulu sa'alahu iyadoo uu nina su'aalay qof uu yacni su-aalay faqaala wuxuu yidhi ara-ayta bal ii sheeg in kaana calaynaa umaraa'u hadday madax dusheenna ay noqdaan oo ayna xukumaan yamnacuunaa xaqanaa xaqeenna noo diidayaan wayas'aluunaa xaqahum xaqoodana na su-aalanayaan san yeelna faqaala rasuulu llahi sal ll ly slam nabigu wuxuu yidhi ismacuu wa atiicuu maqla oo ka dambeeya fainamaa calayhim iyaga korkooda waxaa ah maa xumiluu waxay xambaarteen baa dushooda ah wa calaykum idinkana korkiina waxaa ah maa xumiltum wixii la idiin xambaaray maa xumiluu wixii loo xambaaray iyaga wa calaykum idinkana maa xumiltum wixii la idiin xambaaray iyaga cadaaladaa laga rabaa hadday samey waayaan iyagay u taallaa idinkana waxaa la idinka rabaa daaco iyo inaad xaqa ku garab siisaan oo aada shayga yacnii macsi un inaydan ku adeecin inta kale ku adeecdaan idinkana tiinaa la idin su-aalayaa marka iyagaa dembi galay ma keenayso in wixii fiicnaa oo ay ku warsadeen inaad diidid ma keenaysa taana qala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu maa jaءa fi lharji harjiga wuxuu ku yimid ayuu u baab yahay alharju اlqatlu harjiguna waa dilka waa dilka aadka u faraha badan oo ujeedada lahayn oo wax wax loo dila aan la garan karin qala xadaanaa hanaadu qala xadaanaa abu mucaawiyata wahuwa mxamed bnu khaasim can اlacmash can shaqiiqi can abi muusa qaala qaala rasuulu llahi sal l slam ina min waraa'ikum hortiinna waxaa ah ayaaman maalmo waraa marka horena waa loo isticmaalaa gadaalna waa loo isticmaalaa carabiga walidalika aayadda qur-aanka waxay leedahay wakana waraa'ahum malikun ya'hudu kula safiinatin qasba wakana waraa'ahum waa soo dhaafteen maaha hadday soo dhaafeen maba qabanayeen wakana waraa'ahum horti hortooda cabdullaahi bnu cabaas wuxuuba aqri jiray wakaana amaamahum amaamahum malikun ya marka ina min waraa'ikum hortiinna waxaa aho idinka horeysa waay ayaaman maalmo yurfacu fiiha alcilmu cilmiga la qaadayo oo la rafcinayo dadka laga rafcinayo wayakhuru fiiha alharju dilkana uu dhexdeeda ku badanayo qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah rasuul allow ma lharju dilku waa maxay qaala alqatlu harjigu waa dil ayb maxaa sababaaya marka haddaad labada xadii labada xadiidka haddaad isu fiiriso waxaa sababaya dilka badan inuu imaado cilmiga oo yaraanayo cilmiga oo yaraano haddii cilmigii si dhaba aan loo fahmaynin ama qofka uusan aqoon ulahayn ama cilmiga wax bartaaba ay yaraadaan marka dambe de waxaa imanaya markaas isdilka iyo fawaaxishta waa badane marka waxaa ku jira xadiidka cilmiga fadiiladiisa leanna inta uu dadka cilmi dhab ah dhex yaallo oo dadku ay cilmiga danaynayaan ay dadkiisana ka baranayaan dadku badbaaday qabaan marka cilmigu yaraadana shar iyo dhibaata imaanaysa qaala wafi lbaabi can abi hurayrata wakhalid bn اlwaliid wamacqil bni yasaari qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaanaa qutaybatu qala xadaanaa xamaad bnu zaydi can اlmucala bni ziyaad raddahu ilaa mucaawiyata bni qurata raddahu ay rafacahu wuxuu u kor yeelay oo u celiyey mucaawiyatu bnu qura raddahu ilaa macqil bni yasaar mucaawiyana wuxuu u rafciyey macqil bni yasaar raddahu ila nabiyi sala allahu alayh waali wasalama macqilna nebigu u kor yeelay qaala wuxuu yidhi nebiga alcibaadatu cibaadada fi lharji waqtiga ay dadka isdilayaan muslimka ka hijratin ilaya hijro aniga xaggayga loo soo hijrooday la mid tahay xagga ajarka yacnii cibaado la cibaadeysto oo qofku cibaado ku mashquulo waqtiga ay muslimiintu islaynayaan eewaxay la mid tahay hijro aniga laiisoo hijrooday oo kale leanna waqtigaas dadka miirki baa ka maqan cibaadadii waa wax ku fitnadii cibaadadii bay ka seexinaysaa way ilowsiinaysaa iyaga unbaa isku maqan marka iyagii baa isku maqan oo si walba si walba isku dilayo waqtigaas marka ninka inta is ururiyo oo cibaadada rabbigii isku ururiyo waa nin nasiib badan qaala waxaana laga yaabaa qofku hadduu da is ururiyo oo uu cibaado isku ururiyo kii fidnada ku jiray inuu la yaaban yahay xataa uu leeyahay waa maxay ninkan masaajidka iska fadhiya maxaa tahay adiga nacan oo cibaado iyo daaco iyo waxbaa kaa maqan inuu yidhaahdaa la arkaa wayna jiri jirtay oo cabdullaahi bn cumar radia allahu canhumaa ayaa niman waxay ku yidhaahdeen maxaad sanad walba xajka u aadaa oodan yacni jihaadkii iyo uga qeybgelaynin ilaahay sowma dhihin waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna markaasuu wuxuu yidhi annagu waa dagaalanay ilaa aysan fitno ahaanin adiga iyo dadkaaga laakiin fitna u dagaalamaysaan ama ninkii ku yidhi arkaanulislaamkii intuu sheegay bunya alislaamu calaa khamsin iyo ayuu wuxuu su-aalay cuhmaan iyo wax ka su-aalay ma ogtahay buu yidhi cuhmaan inuu maalintii uxud dadkii cararay ku jiray haa buu yidhi ma ogtahay saas ma ogtahay saas maalintii wuxuu yidhi baycatu ridwaan inuusan ka qeyb gelin ma og tahay beder inuusan joogin ma og tahay marka haa haa haa markuu yidhi buu yidhi allahu akbar ninkii marka cuhmaan bau durayaa marka uu wax ka sheegay markaasuu wuxuu yidhi saan rabay waa helay waay allahu akbar markaasuu yidhi kaalay cuhmaan maalintii bederna nebiga ayaa joojiyey oo yidhi gabadhii ou nebiga cuhmaan ou qabay ayaa xanuunsanaysay iyada la joog wax la joogayaa male buu yidhi ma qeybtii marka qaniimadii beder markuu qeybinayeyna cuhmaan qeybuu ka siiyey nebiga sal l slam taa marka waxay kutusay inuu howl nebiga ugu maqnaa maalintii baycatu ridwaanna nebigaaba u diray maka oo yidhi bal u sheeg inaan soo soconno oon usoo soconno cimro cumro keliya aan rabno beytka keligeed haddii dad cuhmaan uga weji roon ay jiri lahaayeenna waa diri lahaa ee cuhmaan marka diriddaa nebigu markaasna ku maqnaaday dagaalkana waxaaba sabab baycada lala la sameeyeyna sabab waxaaba u ahayd markii nebiga loo soo sheegay cuhmaan in la dilay ayuu nebigu inuu dagaalamo go-aansaday ta saddexaadna wuxuu yidhi uxud ilaahay baa wuxuu yidhi walaqad cafa allaahu canhum laakiin idinka inaa cafisaan ma rabtaani alla waa cafiyey buu leeyahay idinkana cafiska uma rabtaani saddexdaasna qaada buu yidhi ku darso ku tag marka ee orod soco yidhi dad marka waxaa jira dadkii saxaabadii saas dhihi jiray oo iyaga waxa ay sameynayaanba wax badanba aan u arkin inay dadaal wadaanba aan u arkin oo iyaga isla toosan marka qofkii laftiisa harjiga iyo waqtiga uu jiro kii xataa masjidka ku jiray ka badbaadi maayo cay iyo iyo tanaqus ka badbaadi maayo nuqsaamin la nuqsaamay qaala hada xadiidu صaxiixu غariibu inama nacrifhu min xadiidi اlmucala bni ziyaad qala baabu ma jaءa fi اtikaadi sayfi min khashabi fi اlfitnati baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid fi itikaadi sayfin seef yeelashadeeda qofku inuu seef samaysto min khashabin loox ka samaysan fi lfitnati waqtiga muslimku isdilayaan xilliga ay muslimiintu islaynayaan ay isdilayaan qofku inuu samaysto seef aan waxba dilaynin seef alwaaxa ha samaysto yacni intaa waxaa la rabaa waa mubaalaga inaan qof muslima ha dilin waayo macnaheeda ayb qala xadaثna qutaybatu qala xadaثna xamaad bnu zayd can ayuba can abi qilaaba can abi asmaءa can thawban qala qala rasuulu اlahi sal ly slam ida wudica asayfu seefta haddii la dhigo fii ummatii ummadeyda dhexdeeda haddii la dhigo lam yurfac canhaa laga qaadi maayo xaggeeda ilaa ywmi اlqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha laga mar haddii seeftii la dhex keeno dhexdooda lagu tuuro laga qaadi maayo ilaa qiyaamaha qaala hada xadiidun saxiix dawaanataa marka waqtigii cuhmaan la dilay bay bilaabatay mar walba uun waxbaa jiray haddii meel ka nabad gashan tahayna meel kale ayaa dhibku uu ka jiray waana imtixaan iyo cadaabka ummadan saan hore usoo marnay qaala xadaanaa caliy bnu xujurin qaala aqbaranaa ismaaciil bnu ibraahim can cabdillaahi bni cubayd whuwa alxumyariyu albasriyu almuadib hiqat can cudaysata binti uhbana bni sayfiy algifaariy qaalat waxa ay tihi wa hiya maqbulat qaala jaءa caliy bnu abi aalib ayaa yimid ilaa abi aabbahay buu u yimid fadacaahu ila alkhuruuji macahu wuxuu ugu yeeray cali aabbahay inuu la baxo okaale iraac buu yidhi dagaaladii markaa jiray jamal ama sifiin iyo saxaabada markaa ka dhex socday ayaa ugu yeeray kawarkaalayo iyo gargaaro nakeem buu yidhi ayb dagaaladaas marka dabcan dee saxaabada ka dhex dhacay yacnii in la fahmaa waa muhim ee asbaabteeda iyo waxyaabaha ay yani qsida ay ku dhacday haddii kale qofka laba ari dhib buu ku dhacayaayo dhibka uu ku dhacayaa waxay tahay saxaabada inuu malada u xumeeyo dagaalkan markii cuhmaan la dilay radia allahu canhu dadkii cuhmaan dilay jeyshkii cali bay soo dhex galeen ciidankii cali ee yacnii markii cuhmaan la dilay cali lala mubaayacooday nimankii cuhmaan dilay dhinacii cali bay mareen marka ee saxaabadii kalena intooda badan saxaabadu xajkay ku maqnaayeen iyaga markaas ma jeclayn cid kale inay la mubaayacoodaan maba rabin oo cali maalinkaas cid ka mudnayd oo ka khayr badnayd cali ma joogin dhulka korkiisa mubaayacada cali layskuma haysanin laakiin mushkiladii waxay noqotay saxaabadii qaarkood dalxa iyo zubayr iyo caa-isha waxay iyagu arkayeen dadkii cuhmaan dilay in lasoo qabto si markaasi loo keeno maxkamad loona markaas yacni looga aargudo cuhmaan radia allahu canhu calina ijtihaadkiisu isagu wuxuu ahaa war horta baycadii soo gala oo aniga baycadeyda soo gala kow ee dadkan qabashadooduna wuxuu arkayay inay adag tahay lianna koox tiro hal qof iyo laba qof ma dilin dadka cuhmaan dilay waa mucaskar dhan dad tiro badanay ahaayeen iyaga qabashadooduna dhib kasii weyn armow ka yimaadaa buu is yidhi iyagaa hadda la qabanayaa haddii la yidhaahdo eema dhibaato kasii weyn ka timaadaa iyagiina qof mucayan oo la yaqaana ma ahayn oo la dhihi karo hebel waayo qofka cuhmaan dilayna ma jirin iyagiina marka waxay saxaabadii kalena waxay markaa u qaateen ama ay u haysteen in haddiiba uu cali soo qaban karin dadkan haddana berri inay dhibaato kala sameeyaan oona waxna ka waxna ka qaban karin marka ilaa dadka aada soo qabato baycadii cali iyo markaa mubaayacadii cali marka way joog waa waa ka joogsatay dhinacooda sidaas marka iyadoo lagu jiro oo dalxa iyo zubayrna ay basro yimaadeen si arrintaa heshiis ay uga galaan ayaa nimankii awalba fidnada waday labada dhinac isku qaybiyeen haddana qaybna dhinacaanay soo galeen qaybna dhinaca kale habeen madow bay marka waxay bilaabeen inay warmo xaggaana u tuuraan xaggaana u tuuraan qolo walbaa marka waxay istiri waa laydinsoo weeraray isdifaaca difaac gala dagaalkii koowaadee jamal sidaasuu ku dhacay walidaalika ninkii marka zubayr dilay radia allahu canhu zubayr bnu lcawaam ninkii dilay markii dilka markii cali loo yimid ninbaa u yimid isagoo ugu bishaareynayo zubayr dilkiisa markaasuu cali radia allahu canhu wuxuu yidhi bashir qaatila bni safiya binnaar ninbuu wuxuu ku yidhi war ninka dilay zubayr safiyatu bintu cabdilmualib nebiga eedadiis wiilkay dhashay ninkii dilay naar ugu bishaaree buu yidhi cali radia allahu canhu nebigan ka maqlay isagoo dhahaya ina likulli nabiyin xawaariy wa xawaariyi zubayr nebi walbaa dad u gargaaro uu leeyahay aniga ka ii garga gargaarka ee kuwa ii gargaaraya waxaa ka mid a marka zubayr ibnulcawaam marka cali cadaaladda zubayr iyo waxba dhib kama qabin bal zubayr wuxuu u haystay martabo weyn inuu nebiga agtiisa ku leeyahay waa ka xadiidkaasba warinayo dhahaayana marka ninka dilayna in naar loogu bishaareeyo sheegaya meeshaa marka waxaad dareemaysaa iyagii marka dadkii un fidnada watay inay dadkii isku labada dhinac intay isku kala qaybiyeen dhibkaas sameeyeen kii kale sifiin isaguna noocaas oo kale unbau kama kama fogeyn marka calina marka ijtihaadkiisu wuxuu ahaa isaga maadaama uu amiir yahay in la adeeco qoladan kalena iyagu waxay lahaayeen war dhiiggii cuhmaan weliba mucaawiya cuhmaan waxbay isku ahaayeen oo dhiiggiisa marka inuu raadiye xaqba u lahaa walidalika ibnu cabaas wuxuu dhihi jiray waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaanan aayaddaasba wuxuu ka fahmay in mucaawiya arrinka marka markuu mucaawiya madaxtinimadii isaga looga tanaasulay oo helay ayuu aayaddan u akrin jiray marka waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaanan dagaalkana dabcan heshiis lama sameynin dhibaatada marka meesha ay wax ka halaawday waxay ahaayeen calina wuxuu ku dagaalamay asaaskaas qoladan kalena asaaskaasay ku dagaalameen cali xaqa isaga u dhowaa laakiin waxay ahayd inta aan dagaal la gelin fa aslixuu beynahumaa in la galo fa aslixuu beynahumaa lama sameynin marka walidaalika saxaabada kulligood waxay dhihi jireen aayaddaas tadbiiqeeda maalintaas inteenna badan waa naga hoos baxday oo fa aslixuu beynahumaada hadday timaado oo qoladii diiddo gardarnayd markaas baa in lala dagaalaa ay fiicnaan lahayd walidalika xadiidka dhahayo camaar taqtuluhu lfi'atu albaaqiya ee baqiyigu dagaal ma keenayo horta waa in islaax la galo baqiyiga intaan yacni qolo lagu sugin qolo markay gar daran tahay haddaan islaax laga gelin arrinkooda oo iyadoon islaaxba la gelin dagaal lala galo aayaddii marka ayaa meeshii ka baxayso faaslixuu beynahumaadii baa meesha ka maqnaanayso ayb camaar radia allahu canhu isaga laftiisa markii cali ou diray ou basre u diray oo dadkii markaa uu la hadlayay camaar bnu yaasir waa kii yidhi caa-ishana ay socoto dabcan markaas ayuu wuxuu yidhi wallaahi inii la aclamu ilaahan ku dhaartay waa ogahay buu yidhi aniga inahaa caa-isho la zawjatuhu la zawjatu nabiyikum fi ljanna fi dunya waalaakhira caa-isha inay tahay xaaska nebigiina fi dunya waalaakhira adduun iyo aakhira labada yani adduunyadana xaaskiisa jannadana xaaskiisay ahaanaysaa laakiin alla waa idin imtixaanayaa inaad isaga raacaysaan iyo inaad iyada raacaysaan iyadoo sidaas u weyn marka meesha marnaba kuma jirin isnacayb diineed ma ku dhex jirin saxaabada dhexdooda noqdadaa marka in la fahmo aaday muhiim u tahay ayb ina khaliilii wuxuu yidhi marka fadacaahu ila alkhuruuji macahu faqaala lahu abi aabbahay wuxuu ku yidhi iraac markuu yidhi buu aabbahay wuxuu ku yidhi ina khaliilii wadaayigayga wabna camika in adeerkaa nebiguu ka wada cahida ilaya wuxuu igula dardaarmay igula ballamay ida ikhtalafa annaasu muslimku hadday iskhilaafaan an attakhida inaan samaysto sayfan min khashab seef alwaaxa inaan samaysto igula dardaarmay faqad ittakhadtuhu waana samaystay seeftaas fain shi'ta haddaad doonto kharajtu bihi macaka waa kugu raacayaa seeftaas alwaaxa anoo wato qaalat waxay tihi fatarakahu waa iskaga tegay cali marka seef alwaaxa dagaalda waxba ka tari maysan marka wuxuu yidhi anigu in adeerkaa nebi maxamed baa saa igula dardaarmay dardaarankaasaan ku socdaa haddaad rabto ushaan waa kugu raacayaa waa iskaga tegi marka ayb qaala wafi lbaabi can moxamed ibni maslama marka qofka muslimkaa maahan inuu qof kaloo muslima walaalkiis inuu geesi u noqdo waxaa ka fiican cadowga inuu geesi u ahaado qofkan walaalkiisna uu fulay u ahaadaa ka fiican oodan qof muslima gacantaada uuna waxba ku noqonin laakiin cadowga inaad geesi u ahaato geesinimada maxmuudka taas ayb qaala wafi lbaabi can moxamed ibni maslama qaala xadiiu qala hada xadiiث xasn غrيb la nacrifh ila min xadiiثi cabdالlahi bni cubayd qala xadaثna cabdالlahi bn cabdالرaحman wahuwa abu mxamed addarimiyu qala xadaثna shl bnu xamaad huwa abu cataab adalaal albصriyu saduq qala xadaثna hamaam huwa bnu yaحya alcawdiy qala xadaثna mxamed bnu juxaadةa can cabdالرaحman bni tharwan wahuwa اlkuufiyu saduq rubama khalf can huzayl bn shurxdiil can abi muusa can الnabiy sal ll ly slam anahu qaala fi lfitnati wuxuu ka yidhi kasiruu jebiya fiiha fitnada dhexdeeda qisiyakum qaansooyinkiina jebiya waqaطicuu fiiha ka gooya awtaarakum boqon boqonkeedana ka gooya yacnii qaansooyinkiina jebiya qaansada ee xarigga lagu xiro ee watarka ah ee boqonka ahna fura oo ka furo ka jara yani hubkaagii markaad caddisho dagaal diyaar uma tihid waay macnaha markay muslimku dagaalamayaan hubkaagii ha kuu burburso ah ha kuu kala furfurnaado ayb walzamuu fiiha waxaad laasimtaan fidnada dhexdeeda ajwaafa buyuutikum guryihiina dhexdooda guryihiina calooshooda laazima wakunuu kabni aadama waxaadna noqotaan aadam inankiisii oo kale aadam inankiisii waa markuu yidhi lain basadta ilaya yadaka litaqtulanii maa ana bibaasitin yadiya ilayka liaqtulaka inii akhaafu llaha raba alcaalamiin taas noqda buu qaala hada xadiidu xasanu gariib wcabduraxman ibnu tharwan huwa abu qays alwdiy qaala baabu ma jaءa fi ashraaqi الsaaca wuxuu ku yimid saacadda calaamadaheeda qala xadaثna maxmuud bnu haylaan qala xadaثna nadr bnu shumayl qala akhbarana shucbaة can qataadaةa can anas bni maliki anahu qaal uxadiثkm xadiiثa xadiid baan idiin sheegayaa samictuhu min rasuuli الlahi sal ا l slama nabiga aan ka maqlay laa yuxadiثkum axadu bacdii ounan idiin sheegaynin qof aniga iga dambeeyo anahu samicahu min rasuuli الlahi sal ا l slama nebiguu ka maqlay anas qaala rasuulu الlahi sal ا l slam ina min ashraaqi saacati saacadda waxaa ka mida calaamadaheeda an yurfaca alcilmu cilmigii in la qaado wayadhar aljahlu jahligii muuqdo wayafshuwa azinaa zinadii faafto watushraba alkhamru khamradiina la cabo wayakura annisaau haweenku ay bataan wayafshuwa azinaa zinadu ay faafto watushraba alkhamru la cabo wayakura annisaau haweenku ay bataan wayaqila arijaalu raggu yaraadaan xataa yakuuna ilaa uu ahaado likhamsiina imra'atin konton haween ah qayimun waaxidun hal mid oo ayaga mas-uulka ah siday u badanayaan konton haween ilaa hal qof oo mas-uulka ah xataa yakuuna qayimun waaxidun hal mas-uul likhamsiina imra'a konton naag oo u sugnaado u ahaado marka kontonka haween macnuhooda iyagu inay badanayaan haweenku inay aada u badanayaan calaamadihii marka waxaa loo hormariyey cilmigoo la kor yeelo waana waxa ugu daran cilmiga haddii la qaado jahligiina uu soo daahiro macaasidiina waa la banaysanayaa noocay doontaba ha ahaato xaalku marka waa isbedelayaa qaala wafi lbaabi can abi muusa waabi hurayrata qaala hada xadiidun xasanu saxiix qala xadaanaa mxamed bnu bashaar qala xadaanaa yaxya bnu saciid can sufyaan athawriy can zubayr bni cadiy wahuwa azubayr bnu cadiy alhamdaniy alyami hiqatun qaala daklnaa calaa anas bni malikin baan u galnay qaala wuxuu yihi fashakownaa ilayhi waan u sheeganay maa nalqaa waxaan kala kulmayna min alxajaaj alxajaaj bni yuusuf athaqafi waxa aan kala kulmayno ayaan u sheeganay anas bnu malik radia allahu canhu faqaala wuxuu yidhi maa min caamin sanad ma jiro ila aladii bacdahu ka ka dambeeyaa sharun minhu wou ka shar badan yahay xataa talqow rabbakum ilaa aada rabbigiin la kulantaan samictu hada min nabiyikum sala allahu calayhi waaalihi wasalam arrintaan nabigiinaan ka maqlay sanad ma jiro ilaa kan ka dambeeya waa ka shar badan yahay cabdullahi bn mascuud xadiidkan wuxuu ku fasiray xadiidkan cabdullahi bn mascuud wuxuu ku fasiray oo uu yidhi amaa inii laa aqu laa aquulu lakum anigu idin dhihi maayo buu yidhi ina caaman aqsabu min caam sanad ayaa sanad ka ka aaran badan oo ka barwaaqo badan ma idin dhahayo walaa akhara mataran idin dhihi maayo sanad inuu sanad ka roob badan yahay walaakin dahaabu culamaa'ikum wa fuqahaa'ikum laakiin arrinta meeshay wax ka imaanayaan waa culimadiinna oo tagto iyo fuqahadii diinta fahamsanayd oo dhintaan markay dhintaan dhintaan dhintaan oo yaraadaan fa idaa dahaba alculamaau istawa annaas culimadu hadday tagaan dadku waa sin maayaan dadku hadday sinmaanna falaa ya'muruuna bimacruufin walaa yanhawna can munkarin macruufna fari maayaan munkarna ma reebayo leanna dadku hadday isla sinaadaan nin nin waxu sheegi karaa uu ka aqbalaayo ma leh adiga maxaa tahay uu leeyahay nimaba iga cilmi badnidi laakiin inta ay dadku joogaan culimo waaweyn oo ay u laabtaan intay joogaan oo dadkaasna weji dadka ay ku dhex leeyihiin waxa wanaagsan in la maqlaa laga yaabaa waxa xunna laga markay reebaan laga haro laakiin iyagu markay tagaan saasuu ku fasiray xadiidkan bacdi riwaayaatna waxay ku darayaan ee markay culimadiinu ay tagaan ee waxaa imaanaya dad yuftuuna bira'yihim ra'yigooda ku iftoodo ku fadwoodo marka fayatlimuuna waxay ku samaynayaan marka islaamkii bay marka ay waxay ku samaynayaan yay duleel dulduleello ku dhex samaynayaan ayb riwaayaadka qaarna yaqiisuuna bira'yihim ra'yigooday wax ku qiyaasayaan dad noocaasa soo baxayo marka aduu macnahaas unbaa xadiidkan marka wax lagu fasiro ugu fiican sida ibnu xajar fatxulbaariga uu ku yidhi qaala hada xadiidun xasanu صaxiix qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanii bnu abi cadiy wahuwa moxamed bn ibraahima bni abi cadiy hiqat can xumaydin can anasin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam laa taquumu saacatu saacadda ma dhacayso xataa laa yuqaala fi lardi ilaa aan dhulka dhexdiisa la dhihin allaahu allaahu ayb ilaa aan dhulka korkiisa sidaa laga dhihin alimaamu nawowi marka wuxuu leeyahy xadiidku wuxuu tilmaamayaa qiyaamuhu wuxuu ku dhacayaa dadka ugu sharta badan dadka leanna allah ba haddii aan la sheegaynin dadkaasi dad shar badan macnaha marka allaahuna waxay tahay de alla la xusaynina laga wadaa ee hadda xadiidku ma dhahaayo dikriga allah allah keliya ha lagu xuso oo ilaahay allah baa lagu xusi karaa keliya maaha allah waa jumlo maahan dhammaystiran waa in wax lagu daraa oo la yidhaha ama allahu akbar ama subxaan allahi la yidhaahdo wax in lagu daro laakiin haddaad allah allah allah dhahdo allah maxaad dhihi rabtaana ma ammaani rabtaa mase waa cay rabtaa yaa yaqaana allaahu allaahu allaahu haddaad tiraahdo allaahu maxaa ku ji maxaa kuu qarsoon marka waa yahay ma ammaanaysaa ma caynaysaa marka waa inaad wax ku dartaa allahu akbar oo kale tiraahdo waxaasna dikri maahan allah ayb oo allah in wax lagu daray dikri ku noqonay subxaana allah ama allahu akbar la dhaho qala alimaamu abu ciisa hada xadiiثu xasan qala xadaثana mxamed bn اlmuhanى qala xadaثana khalid bn اlxariث wahuwa abu cuثmaan albasriyu can xumaydi can anasi naxwahu walam yarfachu marka waxaa iskhilaafay khalid bn اlxariث iyo ibnu abi cadiy labadooda iskhilaafay oo ibnu abi cadiy xadiidka waa kor yeelay khalid bn اlxariثna ma rafcinin wahada aصxu min alxadiiث اlأwl xadiidka horena kana ka asaxnimo badan buu yihi lianna khaalid bnu lxaaris waa ka hiqanimo badan yahay moxamed labaduna waa hiqaad dabcan laba laba hiqa qala xadaثna qutaybat bnu saciid qala xadaثna cabdاlcaزiiz bni mxamed can camr bni abi camrin xa waxadaثna caliy bni xujrin qala akbarana ismaaciil bnu jacfar can camr bni abi camrin can cabdillaahi wahuwa bnu cabdالraxman alanصariyi اlأshhaliy can xudayfata bni lyamaan qaala qaala rasuulu llahi sal ly slama laa taquumu saacatu saacadda ma dhacayso xataa yakuuna ilaa ou ahaado ascada annaasi dadkan ugu liibaanid badan oo dadka agtooda ku qiimo badan ascada annaasi dadkan ugu liibaanid badan bidunyaa addunya lagu liibaano lukacu bnu lukac uu yahay lukacu uu yahay mid la-iim aho shar badan ibnu lukac mid shar badan ou dhalay marka hadda lukac ibnu lukac nin magaciisa lagama hadlaayo waa wasfi aakhiri zamanka yacnii qofka adduunyada marka la fiiriyo ugu adduunyo badan hadday noqon lahayd maamul hadday noqon lahayd maal hadday noqon lahayd xukun kan dadka ugu la-iimsan oo ugu shar badan ayaa adduunyada markay noqotana ugu madax taagnaansho badan ayb oo dadka waxaa lagu qiimeynaa sharta iyo isdabamarka iyo khayaanada iyo waxyaabahaasna ayb waana sida hadda taagan aada arkayso ayb yuqaalu waxaa la yidhaahdaa lakica lakaacatan ay la-uma weeyaan marka lukac marka marku nin yahay lukac baa la dhahayaa marka naag ay tahayna lakaaci baa la dhahayaa facaali iyo fucal waay washaaca fii sabi dukuuri fucalu ayb lukac ayaa la dhahayaa ninka marka la caynayo fucal baa lagu keenaa naag markay tahayna facaali baa lagu keenayaayo khabaahi iyo lakaaci iyo sidaas oo kale ay noqonayn qaala hada xadiiثu xasan inamaa nacrifhu min xadiiثi camr bni abi camrin oo qofka daacaddaa hadda waaba yaa aaminaya ama waa iska caajisay wax aaminaya male waxa un ordayaa nin walba ama qolo walbaa kan ugu sharta badan ayaa matalaya qala xadaثna wasil bn cabdilaclى اlkuufiyu qala xadaثna mxamed bn fudayl can abihi can abi xaazimi can abi hurayrata qaal qala rasuulu lahi sal l slam taqiiu lardu dhulka way ma tagaysaa way soo tufaysaa oo tuuraysaa aflaada kabidihaa beerkeeda gabalkiisa beerkeeda gabalkeeda ayay dhulka soo tuuraysaa yacni waxa qaaliga ee ku hoos jiro ayay dhulku tuuraysaa soo tuuraysaa amhaala lusuwaani tiirar iyadoo la midan min aldahabi waalfidati dahab iyo fida aakhira zamanka markaa adduunyada waa badanaysaa dhulkiibaa waxaa soo wuxuu soo tuurayaa kaydadkii ku jire dahab iyo fida qaala wuxuu yihi fayajiiu saariqu tuugii baa imaanaya fayaquulu wuxuu dhahayaa fii mili hada quطicat yaddii kanoo kale maanta dhulka iska yaalla miyaa gacanteyda lagu gooye wayajiiu lqaatilu kii wax dilay baa imaanaya fayaquulu wuxuu dhahayaa fii hada qataltu kan dartiis miyaan wax u dilay wayajiiu lqaaicu kii qaraabadiisa gooyey baa imaanaya fayaquulu fii hada qadactu raximii maalkan hadda saa meel walba u tuban miyaan qaraabadeeda ku gooyey uma yadcuunahu falaauma yadacuunahu uma markaa dabadeed yadacuunahu way ka tegayaan falaa ya'kuduuna minhu shay-an waxba ka qaadan maayaan intay saa u arkaan tuuggii iyo kii dadka maalka ku dilay intay saa u fiiriyaan bay ka dhaqaaqayaan qaala hada xadiiثu xasanu غariibu laa nacrifhu ila min hada اlwajhi ayb halkan haji hada akhiruhu wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed